asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu hadda dee odaygii hadayga horeeyey faysal oo wixiiba isaga wirinaayo wax badan odhan maayo waayo waxaad tidhahdaan markaad ka hadlaysaan way iyo rulcadaaga jaraaidka imanka dee faysal rulcadaaga axsaantoodo ixtiraamkiisiley horta maanta waxay barxada halkan markii laydi ka hadlaysa halka iyo xalay ayaa waxaan dib u baarbaaray maskaxdayda sida dadka qaarkii dadka dayga daba qoran bay yihiin oo mahanayo dee tana suxufiya suxufi suxufiinta la xustay hal suxufiyaan doonayay inaan wejigiisa bartoon magaciisa aqaan halkaas suxufiya waxaan doonayay inaan wada aqaano hal suxufiyaan diidayay waxaa la talow maanta meeshan asbaarkii haddaan joogina soo qaan iyo sababtaan dooyi muddo iminka sanad iyo dheeraad laga joogo kolley december bay ahayd ayaa reer hargeysa barnaamij baa ka dhaxay wuxuu ahaa malaha haddaan baan iska daayo sanadahaasoo dhan barnaamijkii igu saamaynta badnaa dhegeysto gabar bay ahayd reer hargeys ka baxayay waxay ka warantay arrinta goyskii ka dhegeysta barnaamijkaasa wuxuuse in marlabaadki uu soo logan waan dhegeystay deetana waan duuray oo waan hayaa isagoo duuban deetana waxay ka warantay saddex dumara midu waxay tiri carruurta markay ka soo shaqa dageysa aqalkay ku xirtay ku jirtay agoon bay ahaayeen cid shaqaysay weydey deetana furaha u tuusaa waxay tidhaahdaa hadduu amagu ku gubto ama wax iskuba aan hooyo muslimka ogaada midna waxay tihi gaartii saddexdii magacoodoo hayaa imka uxista weydiin midna waxay tihi iyadoo lacag la caraabaysa ayuu tug muruqaa ku dhistay oo muruquu gooyey cida u calatay way weydey meelna umay cabanin islaamin baa gadaweeyo waa iska noqshay tasbaxaadna waxay tihi gabar da islaan da oo soddahoo kontada dheeraada oo adiga soo shaqo tegeysa oo waliba suuqaad deeganimo soo shaqo tegeysa ayaa la kuso ooda afartu helaan islaamti cidna way sheegine afartii ilaa fursadda ayaga tuduuca intaa warraysu waxay sheegtay agoomaha iyo dumarkaas inaanay ahayn cidda afacda qaran iyo qof iyo toob iyo reer toob aad bay isaas isagoo soo maraya barnaamijkaas waxaan ku raxsanahay inaan maanta gabadha helay magaceeda waa nimo istaagiis riwakaa nimco maxamed ciise meel baan ku duntay weliga waxaan dadeena mar uga kulmo aad iyo aad baan mahadantay waaikow kolkii mahaloyada waana sheeg faysal oo furi gabadhaas baraaji cajibeyda hortaa waxaan kaga jawaabayaa maxamed kaahin baanad bulshada kama hadashaan warwariyaal badan baa jiro bulshada aad u hadla haddaad loo yariyo dhab kala meelaa taantaa ku dhaafo saaka markii la lagu yaray waan maqlay si aa sheega faysal meesha waa la isku haystaa jalaadkaa soo qoray deetana dhowrin baa i yeeray war meesha waa lagu sugayaa qoladani saxaabada markay u yeerayso xafaday qala waxay dhaha dee ceriga faysalayo jallana waa laga garaacay inaad baqanaysaa meesha iska deetana markaan soo galana saa waago waxaan kaysan loo fadhiyaa waxaan arkaa dawladda afduntay markaasaa waxaan arkaa haddana alowaa loo soo fadhiyaa allah yaa la heshiis mar haddii caliwada soo barnaamijkiisaan hooye haddii maanta aan heli lahayn fursad hore aad soo haydeen ood mikrofon geediisaan waxaan tus lahaa shaqada wariyaasha qataan deetana waxaan jeclaa waxaa odhan lahaa haddaan wariyayaa noqdo maanta intaan mikrofonka maxamed isugu jeediyo siday ila xoogaan la sheegayaan waxaa la sheegayaa in adiga diin la iskhilaafay oo ku kala raacdeen ee arrintaas say kaga muuqataa markaa horaa loo sheegay khilaafka dowdon jiraa khilaafka waa nolosha in la diidaa maaha haddaanu khilaafsanin nolosha ku jirayso bini-aad baynu ahay waa raayo ka duwan qofkaa xitaa marar isla hadla isaga laftiisa oo iskhilaafa ma yeeshaa ma yeeshaa makadaysa markaa cabsidaganu ka qabna khilaafka iyo dooda waa mid wax macquula maaha in khilaaf la waayo xafaddu waxay ku jirtaa khilaafka in laga dhigo waxtar oo wixii laisku qabta inta la shiiro inta wanaagsan lagu soo saaro oo la raaco lakiin haddaa khilaafka la diida la baqooyo meeshaa waa dheer waa wax dhintay waxaas taankaasaan ku dhaafaya oday faysal aad u yarcanta qoray fadlo wuxuu yidhi muuse berigii uu ahaan jiray khaarajii daakhiligan ugu wareyn jiray uu dhagayan jiray markii ay mucaaridkana saxaafadda way la hiliisay oo kulmiyaa taageerteen oo waa soo saarteen kulmiyana xarig iyo karbaash iyo ulbogutyo abaalmadi horta markuu ka hore darigaa hore ee jirteen nimanka isu miidanay laakiin wuxuu ka leeyahay isla goortii dowladdu ku ammaantay oo tii maxamed xaajira ciyaala abaameenaysay dad dalka dhistay ayagaa ka leeyahay haddaan xumayahay haddaan wanaajinayna saxaafadda markaa waa yahay marka ayaga ammaan baa qaadanaya tasate waa mar saxaafadda way u hilisay qarankana way u hilisay isbeddelkiina way keentay haddii aan xumaan ugu abaal gudnay haddii kale waa garnaqsanayna wixii qarayna raacana waa qaadanayna gadiyaa la dhigi bini-aadmi waa la garnaqsana ma aha inaad isoo xukumatada tiaahdo adin baa qasan waa yahay saxaafadda waxaynu ku dara ku diyaarinanay oo ahayd inaynu isbedelkeeno inaynu dalka waxu qadanno inaynu hore salaabsano horta saxaafadda la xirxidhay waa jirtaa annagu waxaan ka dagaalamayna labahan waa in lay kala saara marka nala ama kiiska la saarayo waxbaa la xidhay iyo waxbaa la cabay labadaasoo kala saarayna faysala marka labadiisu baa la raaciyey saxaafadda waa cabrisa waa xidheen amana waa saa kala saaraya saxaafaddu waa bini-aadi saxafigu waa qof hay-addan institution xaafaddu waa institution khalad way geli kartaa labada kale waa malaayig annagu waxaan ka ilaalinayna saxafiga inta lasoo qabto isagoo maxkamada maranin oo xal weydiin in jeelka lagu rido oo la haysto oo aan xaqiisa la siiyo taasi haddaanu soonoo dibbilaan baanka meel baan ka dhacanay waa khalad waa qaban haddii aad cadowda waxaanu ku dagaalamayna saxafiga marka la xidhaayo qof wax laga tirsan maxkamadda hala mariyo annagu waxaanu qabnaa wixii xarig intii dowladda la jirtay in maxkamadda iyo sharciyadii la mariyo tukalana u soo baxday oo calow meel dafka ah i baxay iyo dabaka ay aadaan dee may khayraadda maaha inkaa warta maxkamaduhu qoray cadaaladada dowda mushaqisa madaxtooyada maamusha waa dhibaato kula soo baxda lafteeda waa inu daway hadday jirto ila dowlad korasee dhahay haddii xaakimka ama garsoorka uu qaadi waayo kiiska uu dhan weexanayo ila axkumayso iyada lafteeda waa in la hubiyaa oo la toosiyaa oo lala gaar hadday jirto laakiin hadday muuqato anun baa xaakima oo calowna waa la idhahdaa taydun baa saxa waa talagal badan tahay aad baqrado dee laba jeer soo qaadaya waa kugu celinaya waxa weeye taasi waa maracdo waxaa leedahay annagu waxaanu ballan qaaday qofka la xidhaayo ee dembi gelaayo in maxkamadda mariyo in garsoorku soo maro in qofkii iyo ciddii haysta ay dacwiyaan horta saasaanu dhahay ta imika soo baxda u beetiye ee odhanaysa garsoor ma jireen dee idinku bax kuwa garsoor kalaa dee waa fiiramaya cusub hadday taa jirto dadkeeda waa wata waa in waxaanu doonaa garsoor saxa oo dadka kala saara haddii kama hore socon mayno haddii taa lafteeda la caddeeyo madaxweynaha aad doortay u heliseen iyo anigoo kiya joogurigi ahaaye la maanaa waxaynu diyaarinahay haddii aan aqal ku jirna inuu saxo therefore haddii ay sababtu tahay maxaa loo xidhay waa khalad qofka cidda wax ku dirsanaysa qof leeya baan lama xidho garsoor qaba ma helay waa la hubinaya haddii garsoorka laga cawdo laakiin waxaanu joojiyey oo aan dhicin in qofka la iska xidho maxkamad la-aan laba dowladnimada waxaa noo dooratee dowladda waxa weeye ururka qura ee loo doortay inuu wax qasbo coerta waxay u dhigatay awoodna kala qabo marka haddii qofkii la qabtaalo idhaahdo waa laga gardaraa tawaa waxaan kusoo qeeya waxaa noo ogolahay saxaafadda xorriyataada idaguna ina cid ku xadgudbin dee faysal iminka waa mucaarid xaq awood ma hayo haddaad xadgudbto ku qaban maayo dee waa inuu kuwaaniya adaan ilaha ka yaaba joog laakiin annaga waxay waxaad doo saartay min haga darhayanu qabano dee waana xilka qurad ugu aaminsanaysahaysatee marka ayaan loo qaadan cabdinta iyo xarga ayaa la sugari taana intaasaan kaga baxaya xaalku waa inoo sidaynu hore xorriyaddii baanu ogolahay qoorki baanu ogolahay laakiin ninkii xadgudbooy saxaaf baan helay qaban maayo dee ma noqonayso waa inaan hubiyaa inaad gardaran tahay oon maxkamad cadaalada kula tagaa haddaad ka calanto maxkamadda lafteeda waan kula saxaya taa ku dheeraan maayo intaasa kaga tegay ayadan ta kale axsaabta saddex sidoo saddexda sidoo labada mucaaridka aad baan umahadnaqaya labadoodaba waayo hadduu qofka dhagiishaada kuu sheego horta waa leeyamaysa labada xisbe mucaaridka imika iyagu dantooda ma qabsadaan annagu markaan kulmiya aan mucaaridka ahay barnaamij baan soo dhigay waa qoraal waa kan lagu farbaashayo waana lagu xisaabtanaya weli in barnaamijka keenaan iyo taayigaya sheega marka sidaa taasa yaan gafin waad mahadsantii taasoo sheegtaa maanu qaban waanu kordhin hawa galta nabi maxamed saa sala salinaya labada xisbi tuugii garinka ahaa waad barigida soo keenteen waxaa kaloo yaan qaban waa mahadsantii waa xusuusteen waa qabanaya adu maxaad haysaa mucaaradaad tahay weli buugnaad qabtay weli barnaamij waa seegtay weliba labada xisbi way kala duwan yihiin qolo waan wadani horta qofka waalidkii inkaaro ilmaha waxaa la dhaha kaas waa inkaar qale ilmada duca qale ilmuhu markuu waalidkiisa aasigarooyo waalidkii diiyo horta adiga xun weydin mayso in aabihii ku aasigarooyo hooyadii horta qolo waa wadani dawaa ilmo wixi warjay ahaani dee tala wixii baa ku aasigarooyo markaa nin waalidkii inkaar kaga tegin horta wax baa la weydiin maayo inti weli weli barnaamij wadan leeyahay oona ahay maalin doorasho dhaafi mayso waan lagu soo biiray labada qooda hayaa wax barnaamija labadaa sanada lagu hodanaayo shalaysan xisaabiyo san kuma saddex boqol iyo shan lixdan cisho wadan imaka saddex boqol iyo shan lixdan cishaba waxay qabataa xaflad maalin walba qof baa kusoo biira siday noo sheegeen dadkii codeeyey soomaaliya waa shan boqol oo qof sanadkan shan iyo tobanka saddex boqol iyo shan iyo konton qof ayno sheegay kusoo biileen doorashadii sanadkaa ka haday one million qof u baahan yahay kusoo biila soomaalina afar boqol iyo konton baa ka codeeya waa waa falsafad cusub oo odani loo keenay waa maalinay qoraalka waxaan ka doonaynaa iminkay qoraal bilaabeen intii booda u tegey qoraalku wuxuu noqday inay tarradgareeyaan buuggii greenkahaye kulmiye aad iyo aad bay mahadsanyihin maalinka waa qoraal adashar ay sheegaan taas ma jirta ha tan ka qaad tanna waa afar iyo iska daa weli wuxuu wadaleeyahay dadkaa hor keenay oo aan ahayn maalin dhaafi mayso ma hayno marka waxaa laga doonayaa xisbiyada mucaaridka inay keenaan waxay dadka la galaan oo barnaamij oo nagula tartamaan oo ay idhahdaan anaguna kaasaan wada oo ay ka leexdaan kii kulmiyada aan ahayn kulmiya kii horaan haynaa in badan baanu ka qabanay manifestaa waa cusboonaysiinaynaa iyadoo cusub baanu keenaynaa haddaan korkeenaynaa wax kala yeelan mayno xitaa qulinka saxaabada naga cadanaysaa war waa naga cadanaysaa intaana waaba qaban khaladkaana waa galo bilaadan baa nahay taana waa saxaynaa yaa nala tartamaya waxayade ee ahayd waayo xidda kale waxaya wax keenay taana xisbada mucaaradkan leeyahay faysal waxa leeyahay oo oday weyn oo dagaal ku aasgareeyey annaga horta caas kugu noqon mayno waan ku ognimadaad iyo xisbiyaagii intaa waxaa dhaafayaa caalamku waxa jira maanta shalay qolada wadaadii oo dhegeysatay faysal wasaal al dhaariyey waa maqrisin idaacadaha lagista dhaarta waliyo bilow wuxuu ku maray inuu ilaalinayo dastuurka federaalka soomaalida dastuurkaa waxa ku qoran soomaaliya waa mid laga bilaabo lawacado ilaa iyo raaskamboon waxaan la yaabay ka dhaarinayey iyo kuwa meesha fadhiyey iyo ninka kitaab ku dhaarinayay ee waxaanu awoon yahay ee uu oyahay inaana jirin oo oyahay inay labadan yihiin kitaabkaana ku marayay waa mudanaya ta kale isagoo ku dhaaran mudanaya in cabdibshi iyo xasan sheekh raggay ku dul dhaaranayaan war waxa lagu hadlaya ma dhabalkeegaa luud war ragga lagu dhaaranaya iyo qaran lagu dhaaranaya meel soomaaliland hay ureeyaan mudaynaya wixii ka dhacay miyaa waaweyn xaggay ku maqnaayeen wixii ka dhacay soomaaliland mahadiyad baa ahayd mahadiyad buu ii siiyey madariyuu igu siiyey saw kii ogaan ma aha har cadna loo faraqaaqay hadduu imika turkina saaxiib yahay ama cid ictiraaf bala kala ictiraafay maalintii hargeysa eyrkii aan soo galnay markab ka horreeyey ee keenay rasaasta maraykan baa lahaa kii muxuuna liibiya ahay ma wixii waxsoo bunoo soo wado cabdiqaysa haystamiyo weligaista xagee wala maxay soo wadaan nimankan xabarka horta dhaarta war hayay ee maalintaa la joogay weliba baqantay kule wada hadalla wada hadalla wada hadalla wada hadallada waxay furmayaan marka laysu sheego si dhaba maxaa lagu hadlaya soomaaliya iyo soomaaliya maa maxaa kala kuyahanaba waxba yaynaan diyaarla qaadan waxba yaynaan isdaalin waxba yaynaan tuf tegin hadalkuu fataagaya xasan yayna cabdirashiidow war soomaaliya iyo somaliland inagaa ma wahalaba de haddi ka hadalka naga daayo wax kala haysaan ahayn inaan xeedna u bahan waddo oon waddo oon inaguna sii haraysno kaasina waa wada anu inaayo qoladana xamar ku dhaaranaysaa waxay ku dhaaranayaan iyo waa og soomaaliya iyo soomaaliya taa waxaan uga soo gudbayaa kusoo urinayaa waxa soo socon doorashooyinkii xisbiyada mucaaradka aad hal diyaargarooda dadku waxay maqlaan oo aad u garcaa kulmiya wuu haystaa wuu isku buuqaya mashxad isu leeyahay waa run kulmiya waa xisbi weligiiba buuqa u laha buuq waa kan wax ku dhisno waanu doodnaa fikraha isjeeda tartankaa isjeeda kuwiia ma kala jago ma kala jago wuxuu soo saarayaa wax qaranka waa u dana oo lasoo shiiray oo dhan waxaa aanu buuqana waa dhismaha dalka wada doorshay diyaar baan u nahay waa daahinaysaa dib baa u socotaa waxaan doonayaan caddaynaa qolada mudanea aada u qaydisaa haddii xisbiga uu daahay sharcigiisa dee baarlamaan ku dahay magac ugu daahay baarlamaanka ergaa gudoomiyaa hasha gela inta cadaada soo yar maqan haddii miisaana yidhaahday ayaa daahiyey haddii dibu dhaco ayaa qaba haddii arrin kala keenaa diyaar doon u nahay baaba maska caddaadaysa doorasho waxaan rabnaa xor oo xalaala oo aan hiibsan lahayn oo laysu hameeyo oo aanu kalsoonida qabno markaan kalsoonida qabana codkiibaan ku dishanana wax kala ma jiraan intaan kala mahaya haddaan la didaana waa qaadana annagu hore awood soo naqaan kulmiye hore u dhacay dalka dib buu gelin siyaasi buu kaga tegin weli isra xaqana ku calamsanaan laakiin quraanka yaqsanay ee moogta haddii dhacay in la dhinto ee qolada ugu taantahay iminkaantan uur isu badan berigan la hadlay qolada saaxiibka sicii jiray iyo bere aad wada sana wasiiraan waana dii la dhaca lama dhinto annaga iska dhowlaa jireen waxba laga gobolka naga qasina iminka waxaan leenahay wadaniyo cagsa door hadaa dhacdaana waxay noqon maysaane shan sannadood bay soo bilaabi doontaan waxba yar gelina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gabagabadii ayaan kusii socona guriga hortii hal qof ayaa inoo hadhsan oo barnaamijkeenan aan ugu talagalnay aynu u fadhino waxa weeye jirweynihiinii shanaad waxaan u yeeri doonaa oo kelmada gabagabadayna odhanaya oo goorahan baynuu fadhiyey qolay badan ay saacadda hoosta ka eegayeen kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiwaaxid cabdulqaadir
bismi illahi raxmaan raxiim dhammaantiin waan salaamaya kusoo qolgalayaasha madaxda xisbiyada kuwa wahada aan dowliga ahayn iyo saxaafadda xasan cusmaanka sugu tagay runtii aad baan ugu faraxsanahay intaasoo dhalinyaro ah oo maanta saxafiyan aan dhex joogno kana qayb gala shirweynaha shanaad ee dalada sawta waxaan inoo celinayaa intii soo qaban qaabisay ee maanta ku guulaysatay xafladan quruxda badan ee malahaas sida loo agaasimayo maanta sida waqti horay ugu qurux badan tahay intii hore loo soo qabanayay waxaan kula mahad celinayaa inta gacanta ka siisay ee suusaas iyo akademiyadu ay ka mid yihiin iyo tiri darees oo iyadu si gaara aanu xiseeyo nimcayo tiimkeeda wasaaradda wada shaqeyn bay leeyihiin saxaafad fara badanoo halkan fadhiyoona si wanaagsan u tababaray waxaan kula mahad celinayaa gudoomiye xasan maxamed yuusuf oo odayga saxaafadda ah maantana halkan isagoo xilkii hore uu hayay kasoo qaybka inuu wareejiyo si sharafle uu kaga tago laakiin saxaafadda mar walba barbarshoogayana aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaya la-aankiina halkan isugu yimaada maanta may qabsantin waxaan kula mahad celinayaa xisbiyada iyaguna waktigoo badan qaaliga ah ina siiyey saxaafadda in badan baa laga hadlay waa lagula dardaarmay annagana waa lana gacan geliyey waxaasu in aynu wada qaadanana inaga in baan uga wada hadlaya inaynu heshiino wada shaqeyno so sidaa maaha waa dowladda iyo saxaafadda waxaa lasu soo dhaweynayo annaga dhinacayadan waxaa la sheegay saxaafadda in mid badan la xirxiray waxaan halka ka qarayaa wasaaradda wasaafinta inta halkaa la isku daray sayta la inta fadhida iyo inta maqan haddii la isku daro inta wasaaradda ka shaqaysa ee saxaafiyintaba ka fara badan taasi soo ma aha in dowladdu saxaafiyinta soo dhaweysay weliba xukuumaddani waa xukuumadda ugu shaqaalaynta badan saxaafiyinta dalka ka soo baxa wasaaradda dhowr boqodo qof baa jooga saxaafadda waxaa kaloo xukuumadda ay gacan ku kusay maanta mas-uuliyiinta dowladda ee madaxda ka ah ee wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee saxafiyiinta ahaan jira haddii la tiriyana waa dowladda ugu badnayd ee saxafiyiinta qaadata taasina way jirtaa laakiin haddana in xadxayashada yar iska dhacda iyo margeentooyinka inaga dhex yimaada wayna waasaxanaa caleegeeda waa ma mahad celinayaa inuu halkan inala fadhiyo hawshiisu insha allahu tacaala maalindeedu way iska dhammaan doontaa siduu halkan ugu soo qayb galayna
iska dhawaaqaysaa aad iyo aad baan kuweynahay inaa sida rajo walba dhawaaleela tahay aad buu mahsina waa lagula dardaarmaa wax badan baa lagu sheegay qodobka ugu weyn anigaan isleeyahay maalinta aad xaafadda bulista daalanta waxaa weeye laba qodob qodob waxaa weeye aqoonta iyo waxbarashada saxaafadda in la kobciyo la- la- la- la- la dhiirigeliyo annaga xukuumad ahaan iyo hay-adahan dowliga ahayn ama sasaf iyo akademiyadda inaynu iyo so- madaxda soosee la dooran doono waxaanu diyaar u nahay inaanu iska kaashanno la dhiso macaahayda macaahado saxaafadeed ama jaamacadaha qod oo laftooda in heshiis qaarkood lala galo oo saxaafadda aqoontooda iyo garaadkooda iyo fahaddooda la kordhiyo marka eh, weerida ay noqdaan dad jaamacad ka soo baxay taasoo aqoontooda kor u qaadi doonta qodobka labaad waxa weeye xagga qabyaalada oo sida la sheegay maalmo inta dambe lagu sii fidayey waxaan aad uga yaabaa oo xusbada qudaydu ay canaan ku leeyihiin qofka shifaaxaya xildhibaan baa- golaha wakiilada ama kuwii deegaankaba tawarteedii baa shiraya waxay leeyihin haddaan reer helanahay hebel baa noo sharaxan golihii wakiilada iyo golihii guurtiga xisbiyadani waxay ku qasbayaan inay qaataan man reerkaa soo doortee arrinkaas ninkii laawa awood weyn ayuu dowlad ahaan iyo qaran ahaan lagu yahay sax- maalin kasta waxaa laga soo baxayaa xisbiyadii iyadoo haddaan reer helanahay xisbiyadu way joogaan dalkii doorashooyinka ku soo socda hebelbaa noo sharaxan dabasa inuu shirdeereedkeena iskaga noqono ayay malaha ku qurux badan tahay haddaynan qabyaaladii ka bakorayn oo xisbiyadii dowladnimadooda aanay halkaas ay ay ku baabiinayaan taasina waa sida waxaan anigu saaran ahaan diyaar u nahay inaanu isu soo dhaweyno saxafiyiinta iyo xukuumadda cabashadu way jirtaa laakiin fiisalow dhowr iyo soddonka adinta ka badana la xidhayba qaar baa saacadii shafaaco xidhnaa oo diiwaanka galay laakiin inta male haddii ama laga gaadhin waxaa sida dhawaya saddex kama badna laakiin rikoorkay galaan calaa kulli xaal annagu diyaar baanu nahay in saxaafta dambe aan la xidhin maanta waxaan ku faraxsanahay marka hubaan in haas yeelanaya waa hal weriyo oo maanta halkan aan kasoo qayb gelin anaa xiran inaanu jirin oo maanta weriyo ku jira aanu jirin taasina runta sharaf bay noo tahay wixii dambana waxaanu wasaaraddaa keligana kala hadalay oo barasaadada iyo taliyayaasha duledka lagu amray weriyo dambe oo la xiran inaanu jirin taasi ma aha inay idinkuna waxa doontaan samaysaan mas-uuliyad baa idin saaran anana mid baan saaran qodyaha la dooran doonaan ka wada shaqayn doonaa sidii laysu soo dhawaanay aad iyo aad bay mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
aad ayuu u mahadsan yahay wasiir ku-xigay warfaafinta ahna